barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa ah waana afar iyo tobanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa caqabadaha kahor- ka hor yimaada haweenka dhallinyarada ah
guurka degdega waxaa sababo qofku markuu waayo kaalinta bulshada ku lahaa gabadhii markii gabar yar ahayd oo nairobi la keenay oo lagu yidhi waa lagu dhoofinayaa danna wixii ay weyso familkooda xoogaa ay ka aamin baxaanoo waxyaaba noocaasa horta guurka degdega keeno laakiin guurka degdega oo mid gabdhaha soomaaliyeed gooni ama khaasatan saameeya waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan islamarkaana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan duhurnimo ee dhallinyarada maanta waraysi ku saabsan afmaldahayaasha soomaaliga
asiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaaye inaad nasato degtiyo
heesaasi waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka intuu socdo ciyaarihi ayaan ka marnayn sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ha yeeshee marka hore aynu ku horrayno warkii caalamka
tirinta codadka ayaa lagu wadaa in la gudagalo kadib ee doorashadii maalintii shalay ka qabsoontay somalilan taasi oo kadib markii ay soo xidhmeen shalay fiidkii sidii qorshu ahaa goobihii codbixintu waxaana sida wararku ay nagu soo gaadhayaan islamarkaana uu noogu soo waramaya wariyaha v o da hargeysa guddida doorashada lagu wadaa inay goordhow la hadlaan warbaahinta iyadoo qaar ka mid a xisbiyaduna ay haatan ku sugan yihiin xarunta guddida doorashada ee magaalada hargeysa doorashadan ayaa ahayd tii lixaad ee somalilan ka qabsoontay iyo weliba tii saddexaad ee madaxtooyo waxaana ka qaybgelaya codaynteeda in ka badan toddoba boqol oo kun oo codbixiye kuwaasoo ka codaynayay kun lix boqol iyo labiyo afartan degmo doorasho waxaana wixii warara ee ka soo kordhay guddida doorashada iyo weliba warkaasi ay warbaahinta siinayaan aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay waxa uu ka baaqsaday ka qaybgalka shirkii siddeed iyo tobanaad ee ay isugu imaanayaan dalalka heshiya oo maraykankuna uu ka qaybgalayay kaasoo la filayay inuu dhaco trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu u jihaysay dhinacayo diyaaradda air force one isagoo ka tagay dalka philibiin waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu halkaa ka tagay soddon daqiiqo kahor intuusa shirka bilaabanin taa beddelkeeda xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa ka qayb geli doona shirkaasi oo madaxweynaha matali doona aqalka cad ee maraykanka ayaa sharaxaad ka bixiyey trump ka tegitaankiisa shirkaasi ee asian waxaana uu sheegay in madaxweynuhu uu marka waxyaabihii uu ka oran lahaa shirkaasi uu kasii sheegayba xilligii qadada ka hor shirkaas
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay waa idaacadda duhurnime ee laantaaf soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington sannadihii u dambeeyey waxaa soomaaliya dibadda uga hayaamay dhallinyaro kala duwan kuwaasoo u boqoolay qaar ka mida dalalka geeska afrika iyo weliba qaaradaha kale ee dunida sida yurub iyo ameerika waxaana dhallinyaradaasi soo waajaha inta badan sida la tilmaamo caqabado kala duwan oo dhanka nolosha kuwaasoo ay ka mid yihiin helitaanka fursadaha shaqo iyo weliba dhismaha qoyska wariyaha v o da khadar maxamuud xareed ayaa magaalada nairobi kula kulmay qaar ka mid a hablaha dhallinyarada ah waxaana warbixintan ku eegaya caqabadaha la soo darsaa
inta badan caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi gaar ahaana gabdhaha waxa ay u badan yihiin kuwa ka soo wajaha dhanka nolosha aas-aasiga ah taasoo loo aaneeyo inay qayb ka tahay nolosha qurbaha nolosha adag ee ay dareemaan gabdhaha ayaa inta badan ku keenta inay galaan marxalado kala duwan oo uu ka mid yahay guurka degdega oo qaybo badan oo dhulka soomaalida uu aad uga jiro kaafiyo cabdulaahi naaleeye oo ka shaqaysa adeegyada wacyigelinta arrimaha bulshada xaafadda isliya ayaa sharaxaysa dhibaatada inta badan ay wajahayaan gabdhaha iyo waxa inta badan sababa markii laga hadlayo gabdhahana inay guurka degdeg u keenaan horta soomaaliya dhaqan ahaanba guurka degdeg wuxuu ka yahay wax dhaqan ahaan ah oo gabadha haddii ayadoo yar guursan waxay la kulantaa environmental factors waxaa la dhaho ama deegaanka ama nolosha ay kala kulanto oo caadi ay ka tahay in dadka inay guursadaan haddana markii la- soomaaliya laga soo tago qurbaha la imaado een, guurka inay gabadha ama unwanted married guur aysan rabin nin aysan rabin nolol aysan rabin inay gasho waxa keena waxyaaba waxyaabo badan ama famil inay la nooshahay familkeeda hayna la noolaan weyso kaleeto way iska dhacdaa qofka maskaxda biniaadanka motel ma shaqayn karto qofka markuu isla sheekaystana wuxuu dhahayaa "Een, nolosha aan ku jiro waa inaan raadiya mid aan uga baxo gabdhahana macnaha jaanisyo badana ma haystaan ee ay ku dhihi karaan because ayta- qofka hadduusan wax baranin jaanis badan ma haysto nolosha kuma haysto Een, dadku caawinaa ku support garantaatana jaanis badan ma haysto dad waxaa kuu fududaanayso decisionka go-aanka maskaxaada ku soo laalaabto inuu qofku qaato waa wax noloshaba caadi ka ah oo soomaali keliya aysan haysan dad qofka markaasa markaasa waxaad is leedahay haa iska guurso sadaad ku fakarayso guurkaa guursantad nooco ahaa ninka guursanta nooco ahaay guriga soo een, ninka ma wada noolaan doontaan tomorrow malaga fakaro haddana gabadhi marka iyadoo yar guursato haddana ee, guurka uu fadhin waayo because awal wuxuu ahaa midaan sal lahayn oo lagu degdegay haddana nolosha jaalinta kale aa kala kulmaayo macnugay dhalaysaa dib ay usoo noqonaysaa nolosha mar walba qofka ilaa wuxuu noqonayaa heer oo asaga sisavoni ama m- mental illness oo ku dhaco waxyaabo badan nolosha ka- oo- oo kasoo qabsato dadad anaga waa wax nagu badan waxaa keenaya environmentiga aan ku noolnahay environment maahan gabdhaha taageeraan environment ma ahan macnaha qofka marka uu- uu nolosha wax kuga dhacaan la sabood gareeya gacanta la qabto oo la dhaho this happen way dhacday go ahead nolosha hore u wado ma aha so that when mar walba dhibaatada gudaha ayay usoo laabataa haddii maanta wax kugu dhacaana weligaa kama haraayo way ku daba taagnaanaysa waayo eh, waxaa keenaya dhaqanka dhaqanka soomaalida qab- especially gabadha hadday happening something ma aha wax ka hara way daba soconaysaa gabdhaha ku nool xaafadda isliya ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah gabdha markii hore u yimid magaalada nairobi arrimo ku saabsan dhoofka kadib markii uu dhoofkii u suurogeli waayey kadibna ay taasi ku keentay niyadjab weyn oo ku yimid hankii ay nolosha markii hore ka lahaayeen Een, qadarow aada u mahadsan tahay waa salaamaya adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a Een, guurka degdega waxaa sababa qofku markuu waayo kaalinta bulshada ku lahaa gabadhii markii gabar yar ahayd oo nairobi la keenay oo lagu yiri waa lagu dhoofinayaa danna wixii ay weyso familkeeda xoogaa ay ka aamin baxaano waxyaabo noocaasa horta guurka degdega keeno laakiin ta- guurka degdega waa mid gabdhaha soomaaliyeed gooni ama khaasatan saameeya waayo ma jiro waxa la yidhaahdo xuquuq dad u dooda macnaha xuquuqda gabdhaha oo dhahaya gabadhan yaraan ay ku guursatay ama saanay ku dhacday ama nin ma garanaysaa aan u qalmin ay guursatay marka gabadhii markii dhibaatooyin iskala kulanto oo eh, baahida iska badato waxaa dhici karta nin u qalmin inay guursato ama nin oday inay guursato arrimaha kale ee saameynta ku yeeshay gabdhaha waxbartay ee shaqadoonka waxaa ka mid ah qabyaaladda oo inta badan geyiga soomaalida aad looga isticmaalo shaqooyinkana laysku siiyo arrintaas ayaa niyadjab weyn ku keentay gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada nairobi nasra axmed oo ka mid ah dhallinyarada ka qalanjabiyey jaamacadaha dalka kenya ayaa ka mid ah dhallinyarada ay saamaysay arrintaasi Een, waxaa jirtay mar aniga ay saamaysay arrintan qabyaaladda shaqo ayaan meel ka doontay markaan iskuulka iyo jaamacadda aan dhammeeyey markii aan marka aniga yacni sida procedureka saxda ah waraaqahaagaad geysanaysaa interview baa lagaa qaadayaa meelaha qaar exam ayaa lagaa qaadayaa markaas haddaa qualified noqotid waa helaysaa shaqadaada balse midda aniga aan la kulmay waxay noqotay in macnaha aniga la i weydiiyo nintaama lay weydiinba maxaad baratay iyo maxay ahayd in la weydiiyo yacni gobolkee ka soo jeedaa iyo magaaladee ka soo jeedaa iyo markii yacni aan ka jawaabayna ay noqotayba in yacni ay xirtay waddadii aan shaqada ku heli lahaa marka walaahi aad ayay u saamaysaa shaqooyinka maaragtay ay qabyaalada yacni aamin darrana way keenaysaa because qof kasta wuxuu ku xisaabtamayaa qofkan hadhow xaggee u raacanaysaa waxaa kanoo keeni karta in yacni qabiilada ay qaar isximanayaan ama uu ay ku xisaabtamayaan yacni horumar ha gaaro dadkaagii qofka aadan uga fikirayn qofkan qof islaama waay baahiyaa hayso waxbuu bartay yacni ummadda gacan qaba ayna hayne ay tahay yacni ciddaadii maanta horumar ma gaareen ma yihiin dad lacag leh ma yihiin dad magac leh marka wallaahi arrintaas aad ayay u jirtaa khadar maxaa dareentay marka aada la kulantay arrintaas walaahi aad ayaan uga xumaaday aad ayaan uga xumaaday xataa waxay igu noqotay inaanan mar dambe meel soomaali joogta aanan shaqo ka raadsanin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
door wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a naxwaha af kasta oo dunida lagaga hadlaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha qurxiya islamarkaasina macnaha u yeela luqad kastaoo bulsho ay isticmaasho afka soomaaliguna waxa uu ka mid yahay kuwa lagu tilmaamo inay leeyihiin naxwo qurxoon sida afmaldaha eekeeyaha shareerayaasha iyo weliba kuwo kale oo badan hadba wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa amuurtan waxa uu ka waraystay rofesor daahir maxamuud xaddi oo dhaqanka iyo sugaanta ka dhiga jaamacadda camuud ee magaalada buuran
afka soomaaligu wuxuu ka mid yahay afafka lagu hadlo dunida kuwa ugu qanisan dhanka suugaanta waxaana jira aqoon-yahano soomaaliyeed oo xoogga saara sidii luqadda soomaaliga naxwihiisa ay u bari lahaayeen dhallinyarada rofeser daahir maxamuud xaddi wuxuu ka dhigaa maadada suugaanta iyo dhaqanka jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaan wax ka weydiiyey bal inuu noo iftiimiye si cilmi ah qalabka afmaldahaha afka soomaaliga iyo suugaanta sida hal abuurka soomaalidu ay ugu adeegsadaan brofeser xaddi uu ka jawaabayay arrintaasina waxa uu yidhi
adawaad shicir ee la ydhaha marka af carabiga waxaa ka la ydhaha figures of speech figurative devices afmaldehe qalab afmaldehe marka waxaan suugaanta qorxinayay waa qalab afmaldehe masalan waxaa jirta mid la ydhahaa sila sugan af ingiriiska waxaa la ydhaha paradox waxaa isticmaalay qaasim waxaan ahay macaan iyo qadhaadh meel ku wada yaalla waa sila sugan waa hadal isburinayo runino ku jirto bilaadan maan hoo dhin xun iyo dhan fiican boon leh waxaa ka mid ah ekaynta oo gaariye mise gabadha dhoolkiiyo gugooshaalka xaydiya fad galbeed la moodaa markaad gelin isdhogateen sida geed caleenlo haddaad maragto la moodaa iyo sida geed caleen geedeedii tahoon lagaa garan huriyo waa ekaynta oo tashbiih waa tahay waxaasaa tahay marka lagu yidhahdana cali waa libaax ya cumar waa gacantii gooday markaa waxaa weeye kuwaasina waa shareere metaforik qofayn baa jirta oo gabaygan wuxuu u qurux badnaaday layidhaha guuguule ee abaarta ismaaciil mire wuxuu qofeeyey guuguulihii guuguulihii haddaad joogayso qof buu ka dhigay shimbiriyow heesa heesa heesa halka soo fadhiista waa qofayn waxaasay ku qurux badnaataa sarbeebta marka haweenka lagu isticmaala marka waxaa isticmaalay ninkii odag ahaa ilah u naxariistee garaad faarax garaad xisi oo wiilwaal wuxuu yidhi waa anow walaalkay dheliyow wiilkayow maxamed sac wanaagsan oo wiil wata waa islaam dhammaan oo inan leh sac wanaagsan oo wiil wata oo kayn wahdaa jooga oo yaraha waalwalanoo miilo sheeriyooda marka way kaftan badanta waan aragnaa islaantaas lamaani inaad weli horaadkiisa qaban imar u cadeebe shaxbal ee kanaan degay waxaa ka mid a gamaankiina badan faytirow gobolba waa cayne qaar baan ka gooyo ka goorgodolka daynayne qaar baan qarqaadkaba la badin gaadhib noo qoone waxaa lagu shakaaliyo sankihii gaabi orodkaiyo gacnimo haddaad nakarabtaan goaha noo doorsha waa nin la siiyey gabadh da'yar la siiyey hal garow shalay faysanoo gobi la yaabta la yeedhaa horta garabgogliil waa xun yahay laysgaraxaaye waa laba iyo dayrjir aan fuulinkeed geline waa kaa gankeedii guryaha loogu cawsguray waa inan yar ninka maan yaqaanaa dhal waa gaasa bixiyaaye maxaad u galaysa haddaad fuulin gara weyda inan yar baan ku siinaya tababaro marka haweenka arrimaha haweenka sarbeeb laakiin haddaad tidhaahdo dayday haddaan ku fasaxo dibadoreegiiy magtaa laga qaadaya sidoo kale brofeser daahir maxamuud xaddi waxaan wax ka weydiiyey sida hal abuurka suugaanta soomaalidu ugu tilmaamo arrimaha siyaasadda isagoo adeegsanaya afmaldahayaasha gaar ahaan sarbeebta wuxuuna ku jawaabay siyaasaduna sarbeeb bay leedahay tixdeeda waxaa layidhahaa shirkii jiirka oon tiriye kun sagaal boqol siddeetan iyo sideed sarbeebtaasaan isticmaalay waxay tidhi sheeko soo jirtiiyo murti jalalam tidhi bisadaa jabweyn jiirkii badoo hadba jalamsato ka jaqaaqisoo naftii jiiq ka tidhi jimco maalinaa jiirkii shiro jinniga bisa in la jebiyo oo jeesku nabad ka helo jiirkii dhammaan dood iyo jawaab jilbaha isla galay shaxda laysla jeex jara lagu adkay jiirkaba suldaankii ugu jogobsanaa ayaa hadal ku jaray bisa jina xumay in surkeedan jaban koor jalaamo badan jiqigaagane jadham loogu xidho duqutuu jamiray jiirkii kalena jeeniga kusii jacay waxay ka timid fulintii habar jiirkumaa jikro noqonayo koor jalala badan u jaxaasi kara jikigaagan talo jarmalow ka daa ayay juqku tidhi ku jar oo murtida waxayla tahay dee jirid xoog lahayd xar baa jebin karee jirid xoog lahayd xar baa jebin karee malaha jiirku gebi hadduu jamac ahaan yaan yuurta jaan jiku odhan lahaa jaantay weli lahayd mar haddaan jujuub tala lagu afjarin halgan jilibdhigii juqjuqiyo war maran kelikeli jidbaa jugi kuma filee jinmidaysanbaa cadow lagu jubshaa haashim sheekh cumar good v o e boorama waa hagaaga waryahayaga haashim aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal waxaad ku dhegaysanayseen wararka iyo warbixinadaba idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa ah waa heesta naruura iyo weliba fanaanka nimcaan ilaac
tirin nabarada waqtiga niyadana u sheeg khayr nasrigii farxadda dhaadhawey laftaada ku sii wargeliye way ha tirin nabarada waqtiga niyadana u sheeg khayr nasrigii farxadda dhaadhawey naftaada ku sii wargeliye nagaashaad heli mardhow waxaad naasibii rajada nitaaqana way dhammaan winagaashaad heli mardhow waxaad naasibii rajada nitaaqana nitaaqana way dhammaan nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaaye inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga qalbiga naaruura ku hay qalbiga nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaaye inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga qalbiga naaruura ku hay qalbiga cabashada nabdiga nusqantana ka dheerow samirka noqo ruux xigsada ku noolow dulqaadka badan way habarin cabashada nabdiga nusqantana ka dheeraw samirka noqo ruux higsada ku noolow dulqaadka badan way noolow inaad xor tahay fudaydkana naftaa habarin waxaad noqotaa qof adaaga wayunoolow inaad xor tahay fudaydkana naftaa habarin waxaad noqotaa qof adaag nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonayaaye inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga inaad nasato degtiyo naaruura ku hay qalbiga qalbiga naaruura ku hay qalbiga nasiibkii shalay ku dhaafay
nasiibkii shalay ku dhaafay baruu soo noqonanayaaye dhegaystayaal waa heesta naruuro iyo weliba fanaanka nimcaan cabdiraxmaan hilaac waxaad ku dhegaysaneyseen idaacadda duhurnimo haatan aan dhinaca kaalmaha sugaanta iyo weliba barnaamijyadii warbixinada aynu ka nasanno aynu dhinaca iyo weliba ciyaarihii ugu dambeeyey jallecn oo jamaal axmed cismaan oo stuudiya ugu heliyay inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la deelay kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka xulka dalka talyaaniga ayaa waxa uu markii ugu horraysay muddo lixdan sana ah uu ka maqnaanaya koobka adduunka ee sanka soo socda lagu qaban doono dalka ruushka xulka dalka talyaaniga ayaa ciyaar kala baxa waxa ay la dheelayeen xulka dalka swiden kadib markii labada dowladoodba ay markaasi ku soo guuldaraysteen in gurubyada ay ku jireen koowaad ay ku soo baxaan oo si rasmi u xaqiijiyaan inay gaaraan dalkaasi ruushka sannadka soo socda ciyaartii hore oo dalka swiden lagu soo qabtay gooli waxba ayay swiden kusoo wadronaatay talyaaniga ayaa waxa uu martigelay swiden xalay waxaana uu u baahnaa in ugu yaraan laba gooli waxbuu kaga adkaado xulka dalka swiden si markaasi talyaanigu ay u sii wataan usoo bixidooda koobka adduunka oo ay markii ugu horraysay ay ka haraan ahayd muddo lixdan sano ah ha yeeshee xulka dalka talyaaniga ayaa aanan u suuragelin wax gool ah in uu markaasi kulankaasi uu ka dhaliyo dalkaasi swiden ayaa ceertooydooda si wanaagsan isku difaacay islamar ahaantaasina ka faa'idaystay goolkii hore ay u soo dhaliyeen ciyaartuna waxay ku dhammaatay daqiiqadihii loogu talagalay eber iyo eber ciyaartaasoo milan ka dhacday waxay ahayd mid aanan u wanaagsanayn ciyaartooy dhowr ah kooxda kubadda cagta dalka talyaaniga oo ka mid yahay ciyaaryahan jiji buffon oo soddonsagaal-sano jira horan uu sheegay inuu ciyaaraha ka fadhiisanayo ha yeeshee waxa uu xalay isagoo ilmo ka daadanaysa uu sheegay inuu ciyaaraha guud ahaanba uu ka fadhiistay isagoo dalka talyaanigana markaasi u soo ciyaaray afar boqol iyo anirahde isagoo dalka talyaaniga usoo ciyaaray boqol todobaatan iyo shan kulan xulka kooxda kubadda cagta yuventus iyo kooxo kale hore usoo dhelina uu kulamo aad u fara badan uu u soo saftay sidoo kale dhegaystayaal ciyaartooy kale oo dhowr ah ayaa shaaxa ka qaaday inay ka fadhiisteen oo xulka dalka talyaaniga aysan mar kale u dheli doonin kuwaasoo ay ka midkan yihiin ciyaartooyga qadka dhexe ee naadiga kubadda cagta roma daniel di rosi ciyaartooyga buffon ay isku naadiga yihiin yuventus ay u wada dheelaan andrea berzagli iyo gorgio jelini ay dhammaantooda sheegeen in ay kabahoodii kala laabteen xulka dalkaasi talyaaniga inay usi ciyaaraan dhegaystayaal haddii sidoo kale wararka kale goosgooska aan idiin dulmarno waxaa ka mid ah naadiga watford ayaa waxay gaashaanka u duruurtay dalab uga yimid naadiga everton oo ku aadanaa in ay markaasi la soo wareegaan tababaraha sida weyn loo raaraadinayo ee marco silva oo naadiga kubadda cagta ee watford leyliya dalka bortugiiskana u dhashay silva afartan jira ayaa kow iyo toban kulan oo keliya naadigaasi hogaaminayay isagoo wax weynna naadigaasi la gaaray intii uu joogay everton waxa ay raadinaysaa qofkii bedeli lahaa tababarahii kooxdaasi oo ay shaqada ay ka eriyeen ronald kruman kadib markii naadigaasi ku guuldaraysteen in ay guulo gaaraan dhinaca kale naadiga kubadda cagta real madrid waxaa suuragal ah in ay isla bisha january ee marka suuqa kala iibsiga uu furmoba ay la soo wareegto goolwade keba arizabalaga oo naadiga kubadda cagta atletico oo goolka u qabta waxaana naadiga real madrid dhibaato ka haystay naadiga kubadda cagta real madrid waxaa dhibaato ka haystay dhinaca goolka iyadoo golwadihii naadigaasi uu dhaawac soo gaaray waddooyinkii ugu dambeynaya naadigu ay sida muuqatay u baahnayd goolwade in ay naadigaasi la soo wareegto xabtooygaasi goolka u qabta naadiga atletico waxuu ka mid yahay golwadayaasha sida weyn hadda markaasi magaca weyn ku leh horyaalka dalkaasi spain dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynuu joogto
waa hagaaga dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno xubintii ciyaaraha iyo weliba waryahayaga jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay waxaad ku dhegaysanayseen idaacaddayada duhurnimo ee v o idinka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somalycom bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasina waxaad eh, heli kartaa haddii aad gasho bogayga internetka ee v o a somali com haatanna aynu mar kale dibo jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa ah waa heesta hubaal iyo weliba furxiyo kabayare
waa tahay fanaanadaasi aad wada garanaysaan waa farxiya kabyare gunaanada iyeyna heesaasi hubaal waxay u ahayd barnaamijkeennii duurnimo ee dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed ismaan iyo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo maxamed cabdi sandheere waa isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo